waxaan salaam salaamayaa dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabadan qaayaha leh ee sideeda maarso sida maamulka gobolka ka degmada isimada fuqaasha dhalinyarada culamaa udiinka macalimiinta ururada haweenka iyo dhammaan haweenweynaha gobolka cayn ee maanta hortiina fadhiya ee munaasabadan isugu yimid waxaa kaloo aanu salaamaynaa oo salaan sharaf leh ud aanu ugudbinaynaa iyo iyadoo aanu doonayna inay nooga gudbiso madaxa wasaaradda arrimaha haweenka oo maanta ay wakiil ka tahay marwa xaliimo cali biyood oo ay nala joogto oo aanu doonayn aanu leenahay xaliimo waxaa salaan naga gaarsiinaysaa wasaaradda arrimaha haweenka oo ay hogaanka u haysay caasho geeladeediyo mar labaad waxaan idin mahadnaqayaa mar labaad waxaanu idinka mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee aada nooga soo qayb gasheen munaasabada sideeda maars ee maalinta haweenka maxay ta adduunka oo dhan gaar ahaan haweenweynaha soomaaliyeed marka aan hoosii sii dhaadhaco aanu soo maxay ta aanu hoosii sii dhaadhacno haweenka puntland iyo haweenka gobolka cayn ee maanta halka isugu yimid mahad celin kadib anigoo ku hadlaya afka ururada haweenka gobolka cayn waxaan doonayaa in aan munaasabadan uga faa'iidaysto arrimaha haweenka waxaanan doonayaa in aan ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan xuquuqda haweenka gobolka cayn marwa xalimo iyo madaxda sharafkale ee kasoo qayb gashay haweenka gobolka cayn waxay ahaayeen haweenkii iyagoo aan wasaarad horumar lahayn ama wasaarad haweenayna u dhisnayn u halganaa ee u taagnaa ee wax ka dhisay dawladda puntland ee maanta taagan haweenkii wax ka dhisay waxaa u horeeyey oo maxay hayto sagka u horreeya ku jira haweenka gobolka cayn haweenka gobolka cayn waxay ahaayeen haweenkii soo saaray halgudagyadii ahaa ama dhuuniga raac ama dhiigga raac iyadoo ay uga jeedaan in ay maxay hayto haweenku ay ka beri yihiin oo ayna ku jirin kana mid ahayn in hunguri lagu kaxaysto ama dhuuni lagu kaxaysto sida hadda dadku wau badan yahay annagoo aan cidma magacaabahayn intaas waxa weeyaan marka hordhacayga ahaa in ay haweenku ahaayeen dadkii voluntaryga ahaa ee ku farxay sida weyna usoo dhaweeyey maxay hatay maamulka ama dawladda puntland maxay hatay iyadoo ay maanta farax weyn loo tahay waa cusubna uu noo beriyey iyadoo maamul cusub naloo sameeyey macnihii isbedello iska daba yimid oo cusubna ay noo naloo sameeyey maanta uu hogaanka ay noo hayaan dad aanu kusoo kalsoonahay sida madaxweynaha faroole maxay hatay madaxweyne ku-xigeenka specially haweenka oo caasho geelle aanu leenahay weligeedba hanoo hayso hogaanka hanoo jiido haweenka iyadoo hanoo intaa markaan usoo daadego aan danahayaga gaar ahaaneed usoo degno waxa aan ka hadlayaa dhowr qodob marka hore waxaan ka hadlayaa aniga oo matalaya haweenka haweenweynaha gobolka cayn horumar la-aanta haysata dhinacyada haweenka iyada oo aanu u nisbaynayno maxay hayto macdamaa aanu wasaarad yeelanay laakiin markii hore ee aan wasaaradda aanaan lahayn aanu ka niyad fiicnayn oo macnihii himnadeedu ay meel kala joogtay annaga waxaanu leenahay haddaanu nahay haweenka gobolka cayn wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska waxa weeyaan dhaliil weyn baanu ka tirsanaynaa si gaara baanu uga tirsanaynaa maxay hayto horumar la-aanta iyadoo aanu ka hadnay waxqabadyada gobolada toddobada ah oo aan maxay hayto aanu tirsanayno maadaama aanu ugu fognahay gobolada toddobada ah iyada oo aanu u qabno in indhahana laga qarsaday iyada oo aanu leenahay wasaaraddu totally waaba la ilowdayba intaa waxaa i raaca waxaan kaloo ka hadlayaa maxay haytoy gobolada kale waxaad moodaa wasaaraddu inay shaashadeedu si gaara u eegayso maxay hayto gobolada kale inay wasaaradda horumarkeeda si gaara ay u eegayso balse ay haweenka gobolka cayn oo aada u fog dalal badanna xuduud la leh maxay hayso dhibaatooyin badanna usoo maray maxay hayso jiritaanka puntland oo lagu dilay haween badan oo dhaktarka lagu dhigay ay jiraan oo lagu dakdakray oo qaarkood jajabeen in aan shaashada wasaaradda waxbarashada haweenku ayna haynin oo ayna eegeynin gobolka cayn wasaare maxayta haween weynaheeda waxaa kaloo aanu sheegaynaa annaga oo maanta kaga faaidaysanayna xidhiirka gobolada ee nala jooga aanu maxayhayse danaha iyaga oo dhan aanu u sheegayno waxaanu leenahay wax xidhiida oo aanu wasaaradda haweenka la leenahay tootali mala jirto maxay hayso cid maxay haysoy ama noo soo guddiso ama xidhiir gobolada gobolka u leeyahay ma jirto oo aan maxay haysoy aanu leenahay xidhiirkaygii isku xidhkayagii wada wada shaqayntayadii macnihii waxa weeyaan wasaaraddu hoosuma ayna eegin waxaad moodaa inaanu yaro kala go-an nahay waxaa kaloo aan ku darayaa anigoo ku hadlaya afka haweenka maxay hayse haween weynaha cayn waxaa jira ururo fara badan waxaa jira enjoyo fara badan waxa weeyaan waxqabadka yaga waxaanu u baahannahay wax encouragement baan u baahanay dhiirigelin baan u baahanay in nala hogaamiyaan u baahannahay in nala jidaan u baahannahay in wasaaraddu hoos noo eegtaan u baahannahay in horumarka dhaqaale ama waxbarasho ama tayada haweenka in kor noola loogu qaado ayaan u baahanay taana ilaa haddeer wasaaradda kama hayno waxaanu kaloonu sheegaynaa haddaanu nahay haweenka maxay hayse gobolka cayn waxaanu nahay haweenka aan cidna u joojin cidna aan maxay hayso ka gaban cidna aan maxay hayse dib uga soo harin ee mawqafkooda cad jeedsada ayaanu nahay cid kasta oo noogu timaada waxaanu anagu u baa difaacaynaa oo u taagan nahay jiritaanka iyo midnimada iyo magaca calinka iyadaa soomaaliyeed marwo xaliimo waxaan kaloo kusoo she ku sheegaynaa ma aha in kalsoonidayadii wasaaradda ka hor cirka maraysay inay hoosu dhacdo maaha sababtana aanu ka dhigano aanu ka hoosano hmaxayta wasaaradda waxaanu doonaynaa in wasaaraddu arrimaha iyaga hoos u eegto waxaanu doonaynaa in xidhiidhka wasaaraddeedu joogto noo ahaado waxaanu doonaynaa waxqabadka haweenweynaha toddobada gobol loo qabanayo ka mid baanu nahay weliba waxaanu doonaya in si gaarana loo eego bacdama aanu ka fognahay waxaa la yidhi jeeniga ninka u dhowin baa dheriga kala baxaa la yidhi anagu waxaan barwaaqada taalla meela gobolada kale ana waa ka fognahay waxaanu eegaynaa qiiqun baa noo baxa laakin nama soo gaadhin waxyaabaha aanu doonayna aan qabanayno nama soo gaadhin waxaanu doonaynaa in si gaara naloo eego in si gaara wax naloogu qabto in si gaara xidhiid buura ana loogu sameeyo in si gaara macnihii aanu macnihii waxyaabaha ka jira wasaaradayada in aanu habeen iyo maalinba la soconno waxyaabihii soo baxa maxay hayse cadkayaga ama maxay qusunkayaga in aanu helo in maxay hayse gabdhaha yaga naloo horumariyo in hablaha caafimaadka maxay hayse aanu helo waxbarashada haweenka kor loogu qaado gobolkani waa gobolka keliya ee afarta kun iyo shanta boqol ee gabdhood ee waxbarashada u taagan maanta u diiwaangashan yihiin cidna aanay ogeyn haddana waxaanu leenahay macalimiin waxaanu leenahay maxay ta caafimaad gabdho caafimaad oo noo soo baxaya waxaanu leenahay arday dugsiyo sare iyo kuwa dugsiyo dhexe waxaanu leenahay maxay haysoy dugsiyo maxay ta informal education ayaanu leenahay oo kobcinta iyo horumarinta haweenka anagu waxaanu qabnaa haddaanu na haween weynaha nahay cayn waxaanu ka qaadanay qayl libaax laakiin ciddii garabka naqdan lahayd waa wasaaradda arrimaha haweenka ee aanu dhaliilka hadda usoo jeedinayno doonayna maxaanu dhaliilaha waxaanu kugu sheegaynaa xalimo waxaa lii faraska waxaa usha loogu dhigtaa in uu sii dheereeyo waxaanu doonaynaa waxaanu idiin dhaliilaynaa oo aan waxqabadla-aanta iyada aanu idinku sheegaynaa in aad wixii hadda ka dambeeya indhagaana nagu eegtaan in aanu ka muuqano gobolada gobolka cayn haddaanu nahay waxaanu la leenahay xuduudaanu leenahay maxayse dawlado kale baanu xad la leenahay cidhiidi weyn baana haysta haddii aanu cidhiidi markaa ka tabano dhinacii puntland ama maxayse wasaaradii keliya aanu wasaarada ku lahayn waxaanu qabnaa inaanu aanu ayaan daranahay waxay tahay waxaanu kusoo maxay ahayta mar labaad salaamaya oo aan haddana aan anoo afka ku hadlaya mar labaad sama salaamaya martida noo timid xaliime cali biyood xidhiidhka gobolada aad ayaanu maanta u nasiib wacan baanu ku leenahay haddaanu hortaada waxay aanu u baahnayn baanu ka sheeganayno haddii aadadoona hor taagan aanu u baa aanu kuu sheegno inaanan wax xidhiidha la lahayn wasaaradda waxaan doonaynaa arrinteeda sidii aad wax uga bedeli lahayd wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu